aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed cali aadan Eh, sidaan la wada soconno eh, barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuu ka mid yahay barnaamijyada toddobaadlaha ah ee ka baxa warbaahinta islaamiga alfurqaan dhinaca marka loo fiiriyana waa uu ka duwan yahay barnaamijyada ka baxa idaacadda intiisa badan waa barnaamij taabic aqooneed leh oo lagu soo gudbiyo waxyaaba eh, la xiriira aqoonta sharciga ama maadiga intaba Eh, aqoontaasi waxay isugu jiri kartaa wax dadka ku cusub ama waxay horay u ogaayeen oo dib loo ogeysiinayo Eh, waxaana eh, barnaamijku eh, sidaasi eh, darteed lagu tiriyaa inuu ka mid yahay barnaamijyada eh, waxbarasho ee ka baxa idaacadda islaamiga alfurqaan intii u socdayna barnaamijku wuxuu soo gudbinayey xogo iyo macluumaad aqoon ee xambaarsan Eh, waxaana sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada uu barnaamijku eh, soo kordhinayaa eh, xubno eh, ilaa laba gaaraya oo aan isleenahay dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan way ka faa'iideysan doonaan insha allah xubin ka mida waa midda aynu maanta bilaabayno ee ka hadlaysa caafimaadka xubinta kalena waa midda aynu hadda ka hadlayno ee aan hordhaca u sameyneyno Eh, waxayna bilaaban doontaa eh, toddobaadka soo socda insha allah Eh, ahamiyadda ay leedahay in eh, qofku eh, dhulmareen noqdo oo uu wax barto oo uu juqraafiyadda wax ka fahmana ee dabcan waa wax aad u muhiimsan waxaana dadka muslimiinta ay bac dheer ay ku leeyihiin jaanibkan ee cilmiga juqraafiga ee loogu yeero ee dhulka la xiriira waana baaqa qur-aanka kariimka in dadku ay socdaan dhulkana ay maraan si ay u ogaadaan ama ay u bartaan adilada muujinaysa cadamada allah caza wajalla iyo awoodiisa la xiriirta khalqiga uu abuuray waatuu allah caza wajalla qur-aanka ku leeyahay qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalq uma allahu yunshiu nash'ata alaakhira way badan yihiin aayaadka amraya ama noo sheegaya inaan eh, dhulka marno mar kale allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qul siiruu fi lardi uma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin marka in qofku eh, dhulka barto oo uu dhul maro waxay sare u qaadaysaa inuu addoon u noqdo allah caza wajalla oo qofku wuxuu arkayaa aayaad iyo mucjizaad waaweyn oo tusinaya jiritaanka allah caza wajalla iyo cadamadiisa marka idaacadda islaamiga alfurqaan iyadoo taasi ka duuleysa ayay eh, isku howshay in eh, barnaamijka aqoon iyo ogaal ay ku soo kordhiso mawaadiic la xiriira eh, juqraafiyada iyo dhulka waxaana xalaqaadkan insha allah ay dadku eh, ku baran doonaan waxyaabo muhiim ah waxaana xalaqaadkan ay dadku ku baran doonaan insha allah arrimo muhiim ah oo la xiriira juqraafiga dhulka iyo dhulka iyo sida uu isku raaco waxaan la soconnaa taqsiimaadka ee mucaasirka ah ee hadda la xiriira eh, qaarad hebel iyo qaarad hebel eh, waa wax xilli dhow ee soo bilowday markii inta badan ee gumaystuhu uu dhulka isku fidiyey oo uu dadka kala qeybiye ayay soo baxeen laakiin waxaa jira taqsiimaad sharciga ah oo marka dib loo eego nusuusta sharciga ah ee lasoo helayo oo dhulka eh, u kala qeybiye xitaa waxyaabaha ee arrinkaasi ku xiran waxaa ka mid ah eh, axkaam sharciga mathalan eh, rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu xadiid ku leeyahay akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab Eh, waxaad mushrikiinta ka saartaan dhulka jasiirat alcarab marka qofka doonaya inuu fuliyo waajibkaas sharciga ah ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa ku waajib yeelay waa inuu ogaadaa mandiqada jasiirat alcarab halka la yidhaahdo si uu amarkaasi nabawiga ah u fuliyo marka waxaanu baran doonaa tusaale jasiirat alcarab waa halkee waddamadeen laysku yidhaahdaa xilligan aynu hadda joogno taasi marka waxay sahlaysaa in dadku marka ay kutubta sharciga ah mutaalacaysanayaan ama ay dhegeysanayaan ama khitaabaadka dadka culimada ah ay dhegeysanayaan aanay ku wareerin ama aanay isweydiinin jasiirat alcarab waa halkee tusaale kale haddii aan soo qaadanno ee saxaabiga jaliilka cabdullaahi bin xawaala wuxuu rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka wariyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu sheegay in muslimiintu ay ciidamo kala duwan noqon doonaan sayasiiru alamru an takunuu ajnaadan mujanada jundun bishaami wajundun bilyaman wajundun bilciraaq ibnu xawaala marka wuxuu leeyahay khirli yaa rasuul allah oo ii door haddii aan xilligaas gaaro jibhadeen ka dagaalamaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi calayka bishaam fa inaha khiirat allahi min ardihi yajtabii ilayha khiiratuhu min cibaadih waxaad laasimtaa oad ku dadaashaa inaad ka jihado shaam qofka muslimka ee xadiidkani maqlaya waxaa laga yaabaa inuu isweydiinayo waa halkee shaam lidaalika barnaamijku marka suuradda uu bixinayo waxay tahay in shaam uu tacriifiyo kadibna shaam iyo waddamada ay kaliyihiin xilligan aynu joogno uu wadan wadan isku dultaago waxaan la soconnaa kutubta taariikhda markaynu akhrinayno waxaan arkaynaa in magacyo gaar ah loogu yeerayo ee dhul ee mucayan ah tusaale ahaan markaad taariikhda akhrinayso waxaad arki kartaa magaca khuraasaan in meelo badan uu kaaga hor yimaado weliba marka laga hadlayo futuuxaadkii muslimiinta xilligan la joogo eh, khuraasaan ee magacaasi isticmaalkiisa uu yaryahay qofka marka waxaa ku adkaan karta ama uu uu jeclaan lahaa inuu ogaado halkee la yidhaahdaa khuraasaan Eh, barnaamijka marka aragti noocaas ayuu ka duulayaa wayna badan yihiin amtilada noocaas ah waxaa la mid ah tusaale ahaan marka eh, hijradii eh, saxaabada rasuulka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee dhulka xabashida ay ku yimaadeen laga hadlayo in ee dhulkan loogu yeero ardulhijratayn ama dhulkii labada hijro maadaama saxaabada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay laba jeer yimaadeen lidaalika marka xilligan aynu joogno meel la yidhaahdo ardulhijratayn marka ee maabka ama kharaa'ida lagala socdo adduunyada ee lagama soo helayo lidaalika qofka muslimka ah wuxuu u baahan yahay inuu ogaado ardulhijrateyn waa halkee marka aragtida keentay in barnaamijkan eh, la isku howlo ama la diyaariyo ama dadka loo soo gudbiyo taas ayay ahayd marka waxaanu gees iska dhigi doonaa in badan in eh, taqsiimaadka xilligan ee mucaasirka ee la yaqaano aan wax ku dhisano sida maalan bariga dhexe yurub aasiya iyo wixii la mid ah annagoo isticmaali doonna ama wax ku dhisi doonna eh, mustalaxaadkaasi eh, hore ama taqsiimaadkaasi hore ee nusuusta sharcigana qaarkood ku cad qaar kalena taariikhyahanadii muslimiinta ay kutubtooda eh, ku qoreen oo ay ku isticmaaleen Eh, dabcan jasiirat alcarab shaam iyo ardulhijrateyn keliya kuma ekaan doono laakiin waa tusaale aan ku doonayno in aragtida barnaamijka iyo iyo qaabka uu ku soconayo aan dadka dhegeystayaasha ugu bidhaamino si guud marka loo hadlana eh, maxamed cali waad ogtahay eh, muslimiintu ahamiyad gaar ah ayay siiyeen dhulka inay maraan oo ay ku socdaan Eh, waxaad la socotaa inay jiraan taariikhahano badan oo muslimiin ah oo ku caan ahaa inay dhulka isaga kala gudbaan ibnu batuuta ayaa ka mid ah waxaan sidoo kale eh, la soconnaa in eh, rasuulka sala allahu calayhi wasalam xitaa inta aan eh, risaalada loo dhiibin uu safri jiray oo uu shaam iyo meelo la mida safar ganacsi ku aaday waxaan sidoo kale la soconnaa in safarkii hijrada ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu kaga soo baxay magaalada maka madiinana uu ku imaanayey in cunsurka ugu muhiimsan ee safarkaasi ee towfiiqda allah caza wajalla iyo fududayntiisa kadib sahalay uu ahaa cunsurka dalyaqaanka oo ninkii cabdullahi bni urayqid ayaa dalyaqaan u ahaa ahamiyadda marka in qofku dhul maro dhulka barto waa mid ay muttafaq ku yihiin dhammaan ee, ee, dadka dunidan ku nool islaamkuna ihtimaamkaasi ee gaarka ah ayuu siiyey ahamiyadda juqraafiga waxaa kaloo muujinaya in sharcigu amaakin gaar ah uu waxyaabo qaar ku xadiday maalan ee, xuduudda xaramka hadda qofku inuu ogaado waxay muhiim u tahay in xajkiisa iyo cumradiisaba ay noqdaan oo kuwa saxan oo waafaqsan hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waxaan la soconaa inay jiraan eh, mawaaqiit makaani ah oo qofka ay tahay inuu ka xarmado marka uu maka eh, cumro iyo xaj eh, eh, ku aadayo oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa xadiday oo qolo weliba oo caalamka islaamka ka imaanaysa meel ayaa loo xadiday marka tani waa qayb ka mid a juqraafiga ama cilmiga juqraafiga ee in dhulka la kala barto ah marka ahamiyaddaas ayay dabcan eh, juqraafigu leeyahay islaamkana uu siiyey sidaas darteed idaacadda islaamiga alfurqaanna waxyaabahay u taagan tahay waxaa ka mid ah in eh, garaadka iyo aqoonta dadka muslimiinta ay kobciso iyadoo adeegsanaysa wasaa'ilka mucaasirka ah marka eh, sidaasi ayay noqon doontaa xubintan eh, eh, toddobaadka soo socda ayayna eh, allah idinkii bilaaban doontaa waxaan rajaynaynaa allah idinkii inay noqon doonto mid waxun laga faa'iido